إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحaan allahi bukratan wa asiila nicmooyinka waaweyn ee uu allah subxaanahu wa tacaalaa inagu galladay waxaa ka mid ah ayaamo aannu faraxno oo khayr badan oo kale ah ciidulfitri iyo ciidul adxaa kuwaas oo labaduba yimaada acmaal waaweyn gadaashooda ciidulfitri waxay timaadaa kadib markii bisha ramadaan la soomo ciidul adxana waxay timaadaa maalinta carafo la istaago kadib waana laba cibaado oo allah subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay inuu sababtooda addoommadiisa muuminiintaha ugu dembi dhaafo markay guutaanna ay mudan tahay inay farxaan labadan ciidood ayaa meesha ka saaraya dhammaan ciidaha jaahiliyada iyo diinla'aanta ku dhisan magac kasta oo loo bixiyaba can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaal qadima rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam almadiina walahum yowmaani yalcabuuna fiihima faqaal maa haadaani alyowmaan qaaluu kunnaa nalcabu fiihima fi ljaahiliya faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ina allaha qad abdalakum bihima khayra minhuma yowma aladxaa wa yowma alfitr rawaahu abu daawuud rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ayaa yimiday magaalada madiino iyadoo dadkii magaaladaas joogay ay lahaayeen laba maalmood oo ay ciyaaraan wuxuu weydiiyey nebigu sala allahu caleyh wasalam waxa ay yihiin maalmahaasi waxayna ugu jawaabeen waa laba maalmood oo aan ciyaari jirnay xilligii jaahiliyada oo loola jeedo islaamnimada ka hor markaasuu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam ku yidhi alla waxa uu idinkugu beddelay laba ka khayr badan oo kale ah yowmulfidri iyo yowma aladxa waxaan rabbi subxaanahu wa tacaala uga mahadcelinaynaa inuuna soo gaarsiiyey mid ka mida maalmahaas qiimaha badan oo ah ciidulfidri sannadka kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriga waxaana allah subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu naga aqbalo soonkii qiyaamkii jihaadkii istishhaadkii tadxiyadii ribaadkii samafalkii sadaqadii iyo dhammaan acmaashii wanaagsanayd ee aannu soo gudannay nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi lisaa'imi farxataan farxatun cinda fidrih wa farxatun cinda liqaa'i rabbih rawaahu muslim qofka soomani wuxuu leeyahay laba farxadood mid waa marka uu afurayo midna waa uu marka uu rabbigiisa la kulmo maalinta qiyaamaha allah mahaddi waxaan maanta ku naaloonaynaa mid ka mida farxadahaas waa maalin ay tahay inaan allah subxaanahu wa tacaala uga mahadnaqno nimcooyinka tirada badan ee uu inoogu deeqay waa maalin lagala doonayo inaan qadarino oo aannu weynayno shaaciirta allah subxaanahu wa tacaala qaala allahu tabaaraka wa tacaala dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub haddaba waxaan munaasabadda ciidulfidriga daraaddeed tahniyad iyo salaan u diraynaa guud ahaan ummadda islaamka oo ay ugu horreeyaan umarada jihaadka iyo ciidanka mujaahidiinta ee ku kala sugan suquurta kala duwan ee caalamka si gaar ah waxaan ugu tahniyadaynaynaa ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed meel walba ay joogto dal iyo dibadba waxaan leenahay taqabbal allaahu mina wa minkum saalixa alacmaal ciidan waxay ku soo beegantay mujaahidiinta oo sii laba jibbaaray halganka iyo jihaadka guulo wax ku ol ahna ka soo hooyey jiidaha dagaalka iyo howlgallada gaarka ah intaba kamana suuliin geesyada tawxiidku inay gacantoodu gaarto xerada xalane oo ah gabbaadyada ugu dambeeya ee saliibiyiinta dalkeenna ku soo duuleen weerarkii xalane wuxuu dibadda soo dhigay taagdarrida amni ee ciidanka kufaarta halkaas joogtay iyo sida allah subxaanahu wa tacaala indhaha cadowga mujaahidiinta uga xifdiyey marka ay libaaxyada soo majeystayaashaahi ka soo tallaabeen dhammaan koontaroolada ayna tageen cumqiga iyo ubuucda xerada kuna dileen tiro saraakiisha reer galbeedka ah iyo ciidamo badan oo afrikaanta ah weerarkaas barakaysan ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay dhaawaca in badan oo ka mid ah ciidamada afrikaanta ah iyo burbur hantiyadeed oo xooggan kadib markii ay mujaahidiintu dab qabadsiiyeen qaybo ka mid a xerada waxaan u ducaynaynaa haliinyadii fuliyey weerarkaas iyo camaliyaddii weyneed ee beledweyne oo iyagana lagu beegsaday kulamo iyo isku imaatinno ay murtadiintu lahaayeen halkaasoo ay ku halaagsameen xubno dawaaqiid iyo saraakiil u badan waxaana allah subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa fuliyayaashii camaliyaddaas inuu shahaadadooda ka aqbalo intooda noolna xaqa ku sugo galaba waxaan u sheegaynaa inaan sii wadi doonno weerarrada iyo iktixaamaadka intaad duulaanka iyo xadgudubka aad nagu haysaan intay shareecada islaamku ka noqonayso tankoonka lagu maamulo mana jiri doonto meel aad inooga baxsataan in sha allahu tacaala qaala allahu tabaaraka wa tacaala waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin wa qaala tacaala waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilaah ciidan ayaa timiday mujaahidiinta oo shareecada islaamka ku maamulaya dhulka baaxadda leh ee walaayaadka islaamiga marmarka ka dambaysa waxaa sii kordhaya khadamaadka bulshada loo hayo amniga iyo xasiloonnida daraaddood ganacsigii ayaa horumar samaynaya deegaanada iyo magaalooyinka ayaa sii fidaya waxaa soo badanaya madaarista qur-aanka iskuullada iyo xarumaha tacliinta sare lagu barto waxaana sii xoogaysanaya daris wanaagga ka dhexeeya qabaa'ilka iyo beelaha walaalaha ah nicmadaas iyo kuwo kale oo aan la soo koobi karin ayaa ka dhashay tadxiyada iyo nafurka mujaahidiinta allahna wuxuu inoo sheegay in jihaadku uu khayr inoo yahay adduun iyo aakhiraba qaala allahu tacaala infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illaah daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun munaasabaddan awgeed waxaan salaan gaar ahaaneed u diraynaa dhammaan jeyshka mujaahidiinta ah ee ku fidsan min sanaag ilaa laamu iyo mandheera isla markaana cadowga ku weeraraya xerooyinkooda waddooyinka goob kastana u galaya waxaan leenahay jasaakum allahu canna wa cani alislaami khayra waxaad ilaaliseen sharafka dadka muslimiinta ah waxaa jihaadkiinna ku hurda oo ku harsada mustadcafiinta dugsiyada ayaa ku furan haweenka ayaa ku xijaaban waana idinka kuwa ay gaalada iyo murtadiintu ka qaylinayaan kuna eedaynayaan inaad tihiin rag aan geerida ka baqin oo gumcu ka soo horreeyo waxaan idin leenahay juhdigiinna sii laba jibaara iskana ilaaliya quruurka idinkoo mar walba guusha iyo nasriga u tiirinaya allah subxaanahu wa tacaala sidoo kale waxaan salaan iyo bogaadin u diraynaa fawaarista amniga ee muqdisho iyo magaalooyinka kale ku ugaarsanaya noocyada kala duwan ee murtadiinta iyo saliibiyiinta waxaana leenahay lilaahi darukum wa cala allaahi ajrukum ku dadaala digtoonida iyo dhiifoonaanta qaala allahu tacaala wakhuduu xidrakum ninkaad dili ninkaad dagi ninkaad dabin u qoolayso waa la ysku daadiyaa yuusan kaa didine sidoo kale waxaan hambalyada ciidda u diraynaa mujaahidiinta ku mashquulsan reebidda munkarka iyo faridda macruufka kana shaqeeya wilaayaadka islaamiga amnigana suga ee xisbada la yidhaahdo iyagana waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran canna wa cani alislaami khayran juhdiga ee dadaalka aad ku jirtaan allah subxaanah wa tacaala ha idinka aqbalo camalkiinana mid maqbuula allah ka dhiga subxaanah wa tacaala waxaad ummadda farteen wanaagga iyo khayrka waxaadna ka reebteen xumaanta oo dhan intaas kadib waxay ciidan imaanaysaa iyada oo bilihii lasoo dhaafay ay dalka ka jireen jiilaal iyo abaaro waxyeeleeyey dadka iyo duunyadaba walow ay gobolladu isdhaameen kuna kala duunaayeen saamaynta abaarta bishii jamaadul uulaa ee sannadkii kun afar boqol afartan saddex oo ku aadaneeday bilowgii abaaraha way xarakada shabaabulmujaahidiin samaysay qiimayn rasmi ah oo ay ugu kuurgelaysay heerka abaarta iyo sida ugu habboon ee lagu waajihi karo ugu dambayntiina waxaa diraasadaas ka soo baxay in abaartu daran tahay siina baahi karto haddaan roob iyo raxmadda allah subxaana wa tacaala la helinin isla markaana ay laga maarmaan tahay in ummaddu isu gargaarto tallaabadii koowaad ee la qaaday waxay ahayday in wilaayaadka islaamigaha laga oogay salaatul istisqaa salaadda roob doonta ka dibna waxaa xigay in hoggaanka xarakatu shabaabulmujaahidiin ay magacaabeen guddiga gurmadka abaaraha taariikhdu markay hayday labadii bishii jamaadul aakhir kun afar boqol saddex iyo afartan shantii janawari laba kun iyo labaiyo labaatankii xilligaas ilaa hadda oo ku siban muddo afar biloodah waxay guddigu si joogtaha walaayaadka uga wadeen gargaarka iyo garab istaagga danyarta ay abaaruhu waxyeeleeyeen waxay gobollada oo dhan ka qaybiyeen raashin iyo iidaankiisa waxay sameeyeen biyodhaamin joogtaah waxaa la daaweeyey dadka iyo xoolaha meelo badanna waxaa laga sameeyey mashruuc biyaha webiga matoor looga soo qaadayo oo xoolaha loogu shubayo dararka mashaariicdaas oo iska kaashadeen dadka muslimiintaha guud ahaan guddiga gurmadka abaaraha iyo wulaadda wilaayaadka intaba allah oo keliya ayaa dabooli kara baahida aadamaha mujaahidiintuna waxba kama hakran kamana hakran doonaan walaalahooda muslimiinta ah mana dhicin allah fadligii inay dad gaajo ama haraad ugu geeriyoodaan wilaayaadka islaamiga ah howlahaas baaxadda leh waxaan allah kadib uga mahadcelinaynaa guddiga gurmadka abaaraha oo dhabar adayg iyo dadaal badan muujiyey sidoo kale dadkii muslimiinta ahaa ee ganacsatada u badnaa iyo hoggaanka xarakada oo bixiyey dhaqaalihii ugu horreeyey ee guddigu hawsha ku bilaabeen ilaa iyo maantana la garab taagan taakulayn iyo kaabitaan intaba gurmadkan iyo kuwii ka horreeyey ee laga sameeyey wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxay tusinayaan in dadka muslimiinta ay isku filan yihiin haddii ay iskaashadaan oo ay iscaawiyaan waxaa kaloon u mahad celinaynaa jimciyatu al ixsaan iyo dhammaan dadkii ka qayb qaatay gurmadka abaaraha ee ku deeqay dhaqaalahooda hantidooda xooggooda gaadiidkooda fakarkooda iyo talooyinkooda waxaan leenahay dhammaantood jazaakum allaahu khayran allah mahaddi hadda waxaan joognaa xilligii guga oo uu roobku dalka ka bilowday annagoo ka soo gudubnay bilihii kullaa ee jiilaalka sidaas daraaddeed waxaan beeralayda iyo cid walba oo wax tacban karta ku dhiirigelinayna inay ka faa'iidaystaan roobkan hadda socda oo aan allah subxaana wa tacaala ka rajaynayno inuu sii daa'imo kana dhigo mid lagu barwaaqoobo waxaan ku talinaynaa in la beerto dalagyada waxgalka ah ee cuntada noqon kara sida galleyda masagada ama haruurka ruux walba sida u yaqaano digirta bariiska iyo kuwa la midka ah si la mid a sidaas waxaan ku talinaynaa in la beerto midhaha saliidda laga dhaliyo oo ay ka mid yihiin sisinta lowska iyo gabaldayaha mushkiladaha ku yimaada badqabka cuntada ayaanan ahayn wax cusub ee waa arrin soo jireen ah oo u baahan in aragti sharci ah lagu eego lagana fogaado afkaaraha dhalanteedka ah ee shisheeyaha allah subxaana wa tacaala ayaa damaano qaaday isaaqadda wuxuuna dhulka dhigay kuna jaangooyey quudkii lagu noolaan lahaa oo dhan qaala allahu tabaaraka wa tacaala walaqad makkannaakum fi alardi wajacalnaa lakum fiiha macaa'ish qaliilan maa tashkuruun ummadda muslimka ee soomaaliyeed waxay haysataa dhul iyo cimlo ku habboon beerashada dalka waxaa mara webiyo wuxuu leeyahay bad dheer roobabka ayaa da'a inta badan saddexda xilli guga dayrta iyo xagaaga waxaana haysannaa biyaha dhulka ka hooseeya nimcooyinkaasi waxay u baahan yihiin in laga faa'iidaysto oo wax soo saarka la xoojiyo waxaan ganacsatada iyo dadka waxaysta ugu baaqaynaa inay maalgashi ku sameeyaan waddanka halka ay dhaqaalahooda ku biiri lahaayeen dalal shisheeye oo ay wax walba kala kulmi karaan dhulka ugu habboon wax soo saarka dalka waa wilaayaadka islaamiga waa dhul nabad ah oo ay horay u maalgashadeen dad badan kana faa'iideen maalgashiga dalka wuxuu suurtogelin karaa inaysan mar walba dadkeennu u nuglaan abaaraha iyo asamaadka waxaa kale oo aan bulshada ku dhiirigelinaynaa dhaqashada xoolaha ka jillaabashada badda iyo webiga xanaanada digaagga iyo dhaqashada shinnida kuwaasoo dhammaantood haddii lagu dadaalo ka qayb qaadanaya kobaca iyo wax soo saarka dalka insha allahu tacaala ciidan ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa iyadoo maamulku sheegyada murtadiinta ahi marayaan xaaladoodii ugu liidatay khilaafkii dhexdooda ka jiray ee muddada dheer soo jiitamayey ayaa sababay inay kooxo kala noqdaan oo ay soo saaraan wareegtooyin iyo amarro iska soo hor jeeda iyo inay qaybba qaybta kale weerar hubaysan ku qaaddo waxaa lala wada socdaa gacanka hadalkii gaalkacyo ku dhex maray maleeshiyaadka wasiir kusheegii uu halkaas u diray farmaajo iyo kuwa deni muqdishona xisaab ma laha inta ay isku rasaaseeyeen iskuna handadeen xarumahooda iyo waddooyinka waxaana u dambeeyey wixii ka dhacay afisooni iyo waddooyinka soo gala waa kooxo kala socda oo ku kala tagsan wax walba oo dhexdooda ah midnimada keliya ay muujiyeen muddadii lasoo dhaafay waxay ahaaday tacsidii tiiraayada lahayd ee ay dhammaantood si aan kala har lahayn ugu direen gaalkii baktiyey ee madaxweynaha ka soo noqday kenya moy kibaki kaasoo ah ninkii ciidamada duulaanka ah u soo diray soomaaliya sannadkii laba kun iyo kow iyo tobankii doorasho kusheegga ay saliibiyiintu u dejiyeen murtadiinta ayaa xambaarsan dhaqan xumo maxaabsi qabyaaladeed isku dir laaluush iyo fasahaad ay doonayaan inay ummadda diinteeda uga fogeeyaan sidaan horay u sheegnay in badan waa cumulo daciifnimadooda lagu soo xushay oo meesha la keensaday mana aha niman isku qabtay maslaxad soomaaliyeed ee waxaa isku diray oo ay kala matalayaan gaalo kale maslaxo ah hadafkooduna wuxuu yahay oo keliya sandareerada uu gaalku ku siinayo hawshoodaas kuwan oo kalena weligood waa jireen waana kuwii uu sayid maxamed cabdulla xasan ku yidhi mushaara beenihi ma wax lagu magaaga luxudkii madoobaa ma laysmoogadeeya muufadii cadaabeed ma u adkaysanaysaan nin gaal u madiidimay mici naara inuu geli kutubtaa u maragahe ma wax lagu murmaaba mushrik inaad jeclaataan amaad mudan ku sheegtaan haddaydaan mujrimin ahayn masalo maad u haysaan waxay diintooda ku iibsadeen adduunyo liidata oo rakhiis ah qaala allahu tacaala dalika biannahum istaxabu alxayaata addunya cala alaakhira wa ana allaha laa yahdi alqowma alkaafiriin imaamu sacdi oo fasiraya aayaddan ayaa waxa uu yidhi dalika biannahum istaxabu alxayaata addunya cala alaakhira xaydu irtaduu cala adbaarihim damcan fii shayin min xudaami addunya waragbatan fiih wa suhdan fii khayri alaakhira falama ikhtaaruu alkufra cala aliimaan manacahum allahu alhidaaya falam yahdihim lianna alkufra wasfuhum fadubica calaa quluubihim falaa yadkhuluha khayr wacalaa samcihim wacalaa absaarihim falaa yanfudu minha ma yanfacuhum wayasilu ilaa quluubihim fashamaradhum algafla waaxaada bihim alkhudlaan waxurimuu raxmat allahi alatii wasicat kula shay wadalika anaha aatathum faradduuha wacaradat calayhim falam yaqbaluuha waa kooxo aan u madax bannaanayn arrimahooda oo si joogtaah uga amar qaata gumaystayaasha kala duwan liidnaantooda waxay gaartay in awaamirta qaar loo soo mariyo warbaahinta si loogu sii dulleeyo ummadda soomaalida ee muslimiinta ah waa inay ogaadaan inaysan murtadiinta iyo gaaladaasu khayr u soo wadin waxa ay wadaan waa nidaam kufri ah oo mar walba burburaya oo haddana isagoo kii hore ka sii liita la idinku dul dhisayo maamul ay gaala samaysana dulli iyo hoog mooyaane wax kale lagama faa'iidayo allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu si xeel dheer inoogu sheegay inaysan gaaladu marnaba ka raali noqonayn muslimiinta ilaa ay diintooda raacaan iyo inay jecel yihiin inaad siday u gaaloobeen oo kale aad u gaalowdaan qaala allahu tacaala ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا xaalka ummadda muslimka ee soomaaliyeed wuxuu ku jira ku dhaqanka kitaabka allah subxaanah wa tacaala iyo in la iska dulqaado nidaamyada daaquutiga iyo saliibiyiinta soo duushay ee diinteenna fasahaadinaysa dhiiggeenna daadinaysa dhulkeenna qaadanaysa khayraadkeennana boobaya qaala allahu tabaaraka wa tacaala udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir gaaladu sida ay xilligii awowayaasheen dalka uga soo duuli jireen qaarada fogfog uguna soo karaysan jireen calus u shaqaystayaal ay murtadiini ku jiraan ayay maantana annaga inoogu soo duuleen gaalku waa kii caddaa iyo kii madoobaa murtadku waa kii ariga u qali jiray ee waddooyinka tusi jiray wadaad xumuhu waa kii u fadwoon jiray ee qandiga sidan jiray waa inaan qaadannaa dowrkii awowayaasheen oo bacdallaahi ahaa sababka aan maanta ku soo gaarnay innaga oo muslim ah haddaanan sidoodii loo dagaalamin oo adduunyada uun la jeclaado waxaa halis ku jira jiilka soo koraya kuwa xiga iyo jiritaankeenna ummadeed oo dhan haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaaye dhaqashiya mar bay kaa yihiin dhergu xaaraane dhadhan ma laha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaaye nin dharbaaxa quudhee dugsaday dhaqanyadeed maali dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abide ugu dambayn waxaan halkan kelmad sabar siin ah uga dirayaa muslimiinta ku nool duwalka gaalada iyo nidaamyada riddada ah hoostooda ee maalin kasta la kulmaya xadgudubada kala duwan dil xarig dhac kufsi iyo ilmahooda oo laga qaato intaba iyadoo waxaa lagu dakanaynaya ay yihiin diintooda ama maalkooda sharafkooda uu allah siiyey subxaanah wa tacaala iyo ubadka uu allah subxaana wa tacaala ugu deeqay waxaan idin leennahay allah subxaanah wa tacaala dhibaatada ha idinka bixiyo hana idin boogadhayo waxaa idinku fulay wuxuu allah subxaanah wa tacaala gaala nooga sheegay qaala allahu tacaala kayfa wain yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dimma yurduunakum biafwaahihim wa ta'baa quluubuhum wa akharuhum faasiquun wa qaala tacaala laa yarqubuuna fii muuminin ila walaa dimma wa ulaa'ika hum almuctaduun wa qaala tacaala in yadqafuukum yakunuu lakum acdaa'an wayabsuduu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisuu wawadduu low takfuruun xalkuna wuxuu yahay xalkii allah subxaanah wa tacala iyo rasuulkiisu ay noo jideeyeen oo ah in dhulka gaalada laga soo hijroodo dhulka muslimiintana loo soo hijroodo sidoo kalena dholalka muslimiinta ah gaalada laga difaaco nidaamyada riddada ah ee gaaladu dholalka muslimiinta ka dhisatayna la dunsho maamullo islaamiya oo shareecada dabaqana laga dhiso waana sabab ka mid a asbaabaha jihaadka loo jideeyey marka haddaan rabno inaan dulliga ka baxno aan diinteennii u laabanno cadowgeenna iyo xabiibkeennana aannu kala garanno soomaali ayaa horey ugu mahmaaday gaala rabbi ma taqaano laakiin rag iska dhaaxshay taqaan mujaahidiintuna idinma mooga tabari meelay tagtaba haddaan gacanteennu idinsoo gaarinin ducadeenna ayaa idinsoo gaaraysa qalbigeennana waa idinla jiraa in shaa allahu tacaala asalu allaha alcaliya alcadiim an yansura diinahu wa yuclaa kaliimatah wa yakhdila acdaa'ah wa an yubrima lihadi alumma amra rushdin yacisu fiihi ahlu daacatih ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنه سميع الدعاء وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا وصائر المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بدن وأن يعصمنا وإياهم من كيد الأعداء وشماتتهم اللهم اكشف الضر عن إخواننا المضرين في أنحاء العالم اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين